asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda sanguuni qodobada warkaa subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxay kala yihiin jubbaland oo ka digtay dabaylaha xoogan ee ka jira magaalada kismaayo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada aanidhaahda cilad bixinta kombiyuutarada oo shaqo abuur u noqotay dhallinyaro ku nool dhoobley xerooyinka barakacyaasha beerdhabo oo lagu wado in laga hirgeliyo ceelal biyood waxaad kalood ku maqli doontaan xoolo dhaqatada soomaaliyeed oo lagu baaqay inay xoolahooda tallaalaan wararkan dhanka dibadda idinkana dhegeystayaal waxaa ka mid ah shiinaha oo faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay dhulgariirka tibet kuwaas waxa ayan qodobada warkaa subaxnimo ugu door korran qodobadaas iyo kuwo kaloo xiiso badan u diyaar garooba isku soo laabasho wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taarikhdan ay ku beegan tahay sideedda bisha koowaad sanadka laba kun shan iyo labaatan warka subaxnimo waxaa soo saaray cabdulaahi cabdicasiis raad aniguna waxaan ahay xasan maxaa cabdulaahi warka oftisan aan ku bilaabay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda jubbaland ayaa ka digtay dabeelaha xogan ee aadka ah looga dareemayo magaalada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada sida faahfaahinta qodobkan inoogu haya cabdulahi cabdicasiis raad wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland mudane caydiida sulmaan xaashi oo xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka warbixiyey isbeddelka cimilada iyo dabeelaha xooggan ee ka jira degmada kismaayo wasiirka ayaa dadka danyarta uga digay khataraha ka dhalan kara dabeelaha xooggan ee aadka looga dareemayo magaalada kismaayo iyo nawaa xigida waxaan rabnaa inaan halkan fariin u gudbinno bulshada reer jubbaland wakhtigan hadda lagu jiro sababaha waxyaabaha imaan kara ee isbeddelka cimiladu uu saameyn ku yeelan karo bulshada dadka iyo xoolahaba sidaad ka warqabtaan isbedelada wakhtiyada seasonalka ahee jiilaalka iyo xagaaga iyo afar xilli baa jira oo labana ay tahay xilliyo xilli roobaadyo ah labana ay tahay xilliyo la galo xilli qallayl ah ama abaar wax la yidhaahdo waxay ka mid tahay afartii xilli mid ka mid a hadda waxaa dhammaatay xilligii dayrta waxaynu gallay jiilaal xilli kasta oo waktigii lagu jiray laga gudbo oo waqti kale loo gudbana saameyn baa timaada isbedelka cimilada ku timaada dabayshan hadda socotay isbedelka cimilada ahee hadda muuqataa waa tii jiilaalka dadka qolaba waxbay u taqaanaa xamar istaafurlow baa loodhan jiray halkan baaqaa waxa laga dhaho waxaan xusuustaa xilligii hore reer xamarku xoolay qali jireen waa ka ducaysan jireen oo dabaysha ilaahu dhibaatadeeda iyo waxay wadano dhaafi baa loodhan jiray waxaa kaloo jiraa xiliyadan oo kale dadku inta badan ciddii aan shaqo lahayni waxay ku ekaan jireen guryahooda saameyn caafimaad bay leedahay dabayshani oo isbedello caafimaad bay la timaadaa dadka waxaa ku dhaca qufac hindhiso xanuuno xagga u badan maxaa la yidhaahdaa neef mareennada yaa inta badan ka yimaada ta kale waxaa weeye bacaad baa kacaya xilligan oo kale sidaad ogtihiin badda iyo eeriyadeeda dhulka u dhow bacaad baa ku xidhan waa xilliyada bacaadku kaco oo uu aada u duulo dhulka kale oo saxaaraha noqday oo dhirta laga jarayna dabayl baa kacda dabayl dhul fara badan marto oo ilaa cirka gaadha oo kor u kacda dabayshaasina saameyn bay leedahay caafimaad oo khatar ah xoolaha iyo dadka midna uma fiicna waxaan markaa rabaa bulshadeena inaan uga digno dabayshani saameynta ay leedahay in layska ilaaliyo marka ugu horeysaa inuu qof kastaa markuu dabayshan arko dareemo khatarta ay leedahay in uu geed uu ku gabado waayo dhirta la jaro waayo aragnimo in laga qaato weeye bulshadeena marka waxaan uga degaynaa inay dhirta ilaaliyaan qofkii geed gooyana gacanta ka qabtaan oo ay arkaan inuu geed goynayo qof kasta oo soomaaliyana waxaa waajibka ama reer jubbalandna inuu geed abuuro si kastaba ha ahaatee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waddo dadaalo looga hortagayo isbeddelka cimilada
dhalinyarada ku shaqaysata cilad bixinta kombiyuutarada ee magaalada dhuuble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey shaqadooda sida faahfaahinta qodobkan inoogu hayo khadar axmed salaan
dhalinyaradan oo ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose oo bartay cilmiga kombiyuutarka islamarkaana shaqo ku waayay cilmiga ee barteen ayaa hadda ku dhiiraday in magaalada dhoobley ka hirgeliyaan gooba ama xarumo lagu cilad bixiyo kombiyuutarka si ay ugu maareeyaan nolol maalmeedka qoyskooda qaar ka mid a dhalinyaradaas oo waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey shaqadooda waan dhowahay magaceygii waa cabdulaahi caafi kumanac kumaca dheer garacade shaqada kombiyuutarada dee waa dhowr dhowr siyaabood u halaabaan waa la kala qaadaa hardware iyo software la yirahda marka badanaa waxay u badan yihiin dhanka hadda magaalada waxay u badan tahay dhanka hardwareka softwareka waa ku yaryaaba marka dhowr cilad baa laga bixiyaa waa software iyo hardware marka badanaa waxay kasoo halaabaan dadka qofka windowga inuu lagu shubto waa software la yirahda xagga jaajarka hadduu ka halaabo mise qeybaha shid- inuu shidmi waayo computerka xaggaas waxaa la yirahdaa hardware yow muddo hadda qiyaas ahaan adiga waa labiyo toban sano baa ku jira adiga labiyo toban sano dhowr sano aan baranayay iyo adiga sideed sano hadda ku shaqaysanaya Een, horta waxaa la yirahdaa wixii lagu dadaalo maa la gaaraa adiga at least markii hadda koorsooyinka la bixina waa umsana ha sanad le wax ka ka ka badanna ma jirto ka yarna ma jirto waa sanadka dadka loo qabtaa ciddii wax ku baranayso waa sanad sida hay-adaha hadda waxay bixiyaan hal sano le markii meelaha goobaha xirfadaha lagu barto waa hal sano labiyo toban sano baa lagu bartaa wixii ka bilowda waa bara- practical adaa suuqa geliya meel baa furanaysaa mise dadka waa la shaq dad adig experience kaa leh oo practicalka ah leh baa la shaqaynaysaa maxamed cabdulaahi cabdi Een, waxaan ku noolaa dhobley waxaan ka mid ahay ee, dhalinyarada ku shaqaysata kombyuutarka cilad bixintiisa alxamdulilah biilka iyo xoogaa waan ka helnaa Een, wax dhiban ma jiraan Een, adigu biilka iyo xoogaa mataqaantaa wixii aan u baahanna waan ka helnaa Een, in kastoon isaga baahnayn xoogaa dee caawin kale oo xag dawli ahaato ama dhinac kale ahaato waxyaalo badan aan isaga baahnahay laakiin haddana adiga alxamdulilah Een, aad baan ugu fiicannahay waan anfacday
waa dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay khadar axmed salaan oo qodobkaasi la socodsiinaya dadka degan jasiiradda jufaya ee gobolka jubbada hoose oo ay noloshooda ku tiirsan tahay badda ayaa wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah sida warbixintan ay noogu hayso furduus axmed cabdi dadka degan jasiiradda jafaya ee gobolka jubbada hoose oo ay noloshooda ku tiirsan tahay badda ayaa wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah baahiyaadka ka jira jasiiradda ayaa waxaa ka mid ah biyo-la-aan baahsan adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka oo yar iyo baahiyo kale qaar ka mid a bulshada jasiiradda jafaya ayaa ka warbixiyey baahiyahooda iyagoona codsaday in adeegyada ay u baahan yihiin lala soo gaaro marka waxaan ka codsanaynaa maamulka jubbaland ay wakiil ka yihiin wasiirada iyo xildhibaanada noo yimi waxaan ka codsanaynaa in ay wax nagala qabtaan arrintaasito waxaana ugu badan biyaa la dhaaminaya oo ma- magaalooyinka een, abaaraha soo socda waa aragteen dhibaatada hadda taagan ma leh waddanka biyo ma leh ceelal ma leh waxaan ka codsanaynaa maamulka jubbaland madaxweynaha u yahay axmed maxamed islaam ay wakiil ka yihiin wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa in tuuladan fiiro gaara loo yeesho oo wax lagala qabto marka waxaan ka codsanaynaa wasiirada iyo xildhibaanada inay da- een, bahalkeen, een, warbixinteena ay u gudbiyaan dowladda ka sarreysa dadka halkan waxay u badan yihiin dad waayeelah badii waa aragtay wax soo saar male haddii macaawino la bixinayo kalluumeysi wax la bixinayo annaga waxbana looma keeno waxaan mahad celinayaa eh, wasaaradda waxbarashada ee jubbaland oo mucaawinada badan ayaa naga siiyeen wakti hore eh, xagga w f p wasaaradda waxbarashada bugaagta waxaa nagu caawiyey bugaagta qalimaadka rula iyo wax kasta ayaa naga caawiyey mahadkaas ayaa celinayna insha allah hadda waxa waaye dhibkan waxaa ku jirnaa adi laba iyo toban bilood le- hal sano iyo afar bilood weli mishaarkaana mana la siinin caqabadahaas aa jira iyo ardayda waxa waaye daryeelka caruurta ma haysaan caafimaadkan hadda wiilka yar arday haddii jirado ilaxmail geeyo hataa panadol oo la siinaya mala helaya meeshaan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo hay-adda soos ayaa wada sidii kaamanka barakacyaasha baydhabo loogu samayn lahaa ceelelbiyood iyo sidii loo nadiifin lahaa ceelalka hadda ay haystaan si looga hortago dhibaato caafimaad darro hirgelinta ceelalkan waxay muhiim u tahay dadka barakacyaasha ee wakhtigan wajahaya dhibaatada xilliga jilaalka islamarkaana dareemaya biyoyari maadaama ceelalka ay sii gurayaan agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya liibaan aadan ayaa faahfaahin ka bixiyey booqasho ay ku tegeen kaamuunka barakacyaasha iyo baahiyaha ka jira sidii wax looga qaban lahaa booqanay annaga wasaaradda biyaha iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda soos wada jira qaybo ka mid kaamuunka ku yaala kaamuunka barakacyaasha ku yaala a d c iyo sheekh casharo ujeedka booqashada maanta turni goobahaasna waxay ahayd kow horta inaan ku galno baahiyaha ka jira goobahaas dadka barakacyaasha ku noolyiin taawunka tan xigta sidoo kale inaanu waxa la yidhaahdo biyo dhaamin oo wasaaraddu ay dagaal ku jir ay kula jirto oo dhibna nagu hayo inaanu bulshada aanu wax u dhaama aanu u samayno taawunkaas dadka barakacyaasha ku noolyihiin oo dad kumanaan qoys kor dhaaf ay ku noolyihiin ereyadaas waan ognahay in biyaha bulshada ay ka hesho ay adag yihiin inaan biyo toos ah oo biyogelin toos ah aan u samayno bulshada ku nool taamkaas barkacayaasha si wax sustainable ah oo runtii ay kaga maaran karaan waxyaadii anaga sida anaga dhibaata nagu hayay baahida bulshada ee qabtana aan meesha ka saari karaynin inaanu xalkeeda raadino anagoo la kaashanayna hay-adda soos runtii waa u mahad celaynaa sabujeedana waxay diyaar u tahay ceelashii aan booqanay maanta in dhammaantood dayactir loo sameeyo bulshada kaanunka ku dhowdo ceelashaas degan na in biyaha toos loo gaarsiiyo goobaha aanu tagnay dabcan waa goobo soos iyo wasaaradda caafimaadka ay kawada shaqeeyaan oo bulshada ay dabcan ay caafimaadkii ay ka helaan iskuulladii ay ku yaalaan marka ka wasaaradda biyo ahaan inoo soos la kaashada laftiga waxaan isku dayaynaa inaanu ka jawaabno baahiyaha dhinaca biyaha ee ka jira goobahaas waxaan rajeynayaa insha allah sida ugu dhaqsiyaa badan bilaha soo socda sanadkan haatan bilowday in goobahaas laga maamo biyihii dhaaminta la samayn jiray oo kharash fara badan ku bixi jiray dowladahaas dadka loo dhaamin jiray oo wasaaradda ay kasoo horjeedo mar walba dagaal kula jirto ka wasaaradda biyahaan oo aan u aragno inaysan xal lahayn oo aysan xalka bulshada aysan ku jirin laakiin ay abuurto baahi joogta aan laga bixi karin mar walba taagnaata marka taana lala dareena baan kolley fursadan resourceka yarka ay hayso ay hayso soos nagula kaashanayn inaan ubaahanyahay dariyaas a b c kaamunka ku yaala iyo sheekh cashar waxaan rabnaa inaan kaga jawaabno haddii ilaah yiraahdo waaba mahadcelinayna tiimka dabcan ka socda hay soos iyo wasaaradda caafimaadka laftigeeda meelaha aan tagnaa dhamaadka shaqada qurux badan tahay sidoo kalena kurbal laftigeeda u sameynaya bahaya dhinaca musqulaha ee bulshada ay qabaan oo laftigeeda ma rajeynayno isla iyadoo soos wada kaashan in jawaabo degdeg ah laga bixiyo koley kormeerka iyo booqashada maanta aan golaha ku tagnay
dadka barakacyaasha ayaa xilliga jilaalka dhibaato badan soo food saarta maadaama inta badan ceelasha biyaha laga cabo ay biyoyareeyaan waakaga dhegeystayaal weli waxaad la socotaan wararkii gudaha idin ka haynay mid ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne ee bartay cilmiga xoolaha ayaa xoolodhaqatada gobolka hiiraan ugu baaqay inay xoolahooda tallaalaan si looga hortago cudurrada faafaa firdoos axmed cabdi ayaa mar kale warkan inoo haysa doctor cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle oo ka mid a dhakhaatiirta magaalada beledweyne ee bartay cilmiga xoolaha ayaa xoolodhaqatada gobolka hiiraan ugu baaqay inay xoolahooda tallaalaan si looga hortago cudurrada faafaa cudurrada looga hortagaya talaalka ee ku dhaca xoolaha ayaa waxaa ka mid ah shuwan biyoodka daacuunka iyo xanuuno kale doctor cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey faa-iidada talaalku uu leeyahay xoolaha si loo yareeyo cudurrada faafaa asbaabaha loo talaalo xoolaha kow waxaa ka ah ka hortaga cudurrada in looga hortago cudur kasta ee markaa soo wajihi lahaa xoolihii in markay joogaan waqti ama bil kadibba xoolihii dhammaan loo sameeyo talaal meeshaas waxaa inta badan ka noqonaa mid markaasi fogaado cuduradii xoolaha soo wajihi lahaa talaalka inta badan wuxuu markaasi ka hortagaa cuduradaas oo halis ah xoolahana halis u ah oo inta badan ku dhici kara isla xoolihii sida cuduradaas waxaa qeyb ka noqon karo cudurada loo yaqaano shuban biyuudka oo kale xoolaha wuu ku dhacaa ee cuduradaas ee inta badan daacuunka loo yaqaano iyo cuduro kale ee inta badan ah kugu faafa ee dadka xoololeyda ah ama xoolaha inta badan dhaqdo way yaqaaniin cudurada kale ee fido iyadoo markaasi magacyo kala duwan ee haddana ay u garanayaan tani inta badan in la sameeyo marka talaalkaas waxay badbaadinaysaa ee, noolaha xoolaha dhammaan noloshooda waxaa qayb ka ah astaamaha xoolaha loo talaalayo in daryeelkooda caafimaad u noqdo mid wanaagsan neefba neefka kale intuu markaasi ee, dhogortiisa uu ka wanaagsan yahay ayuu ka caafimaad badan yahay waxaa laga yaabaa iyagoo xoolahan dhammaan hal mooro ku wada nool haddana dhogorta xoolaha dhammaantood aynan ahayn kuwo isku mid ee dhiigooda mi- kuwo qaar uu fiican yahay kuwa qaarna dhogortooda markaasi ay dhumayso taa inta badan waxaa qayb ka noqonayo eh, daryeelka caafimaadka daryeelka caafimaadka markaan ka hadl- ka hadalno ee, talaalku inta badan wuxuu ka caawinaa in loogu sameeyo taa xoolaha inay caafimaad qabaan ay noqdaan kuwo markaasi caafimaad qaba boqolkiiba siddeetan iyo shan boqolkiiba sagaashan iyo shan marka intaba waa arrin aada u wanaagsan waana ku dhiirigelin lahay dhammaan ee, qof alaala qofkii markaasi xoolo leh ama dhaqdo in laga warhaayo xoolaha daryeelkoodana la ogaado dhan kasta ee noloshooda xoolo dhaqatada ku nool gobolka hiiraan ayaa inta badan xoolahooda la sugo hay-ado ka caawiya talaalka xoolaha taas oo sii kordhinaysa halista cudurada faafaa
waa dhegeystayaal waxaad soo dhegeysteen qodobadii gudaha idankeena kuwii dibadda ayaa inoo soo socday balse intaas ka hor xubintii ganacsiga warka
dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ganacsiga ee warka bariiska basmaatiga loorkii waa lixdan dolar haafkiisuna waa soddon dolar loorka bariiska caadiga waa afartan dolar haafkiisuna waa labaatan dolar bariiska caadiga waa afartan dolar haafku waa labaatan dolar labaatanlaha saliidda soddon iyo saddex dolar tobanlaha saliidda waa toddobiyo toban dolar burka caadiga loorkii waa soddon halka haafkiisu yahay shan iyo toban dolar burka kenya dhobley waxa uu ka marayaa sagaal dolar baasto dhaadheer waa koob iyo toban dolar baasto gagaab waa laba iyo toban dolar haddii aan eegno dhanka sarifka lacagaha boqolka dolar shilinka lacagta soomaaliga dhobley gacanta hore waxa uu ka marayaa laba milyan iyo sideed boqol halka gacanta dambe ay tahay laba milyan toddoba boqol iyo konton boqolka dolar shilinka lacagta kenya dhobley waxa uu ka marayaa laba iyo toban kun iyo sagaal boqol halka gacanta dambe ay tahay laba iyo toban kun iyo sideed boqol
waa gaga dhegeystayaal aada u mahadsantahay naxo axmed kadiy oo inoo soo jeedinasay xubintii ganacsi warka haatana wararka ugu dambeeya ciyaaraha oo inoo soo jeediyey maxamed cali samo oo istuudiyaha igula sugan maxamed maxaa u dambe wararka ciyaaraha
mahadsanid xasan barcelona ayaa bilowday in ay sahmiso dooqyada ay xooj- ay ku xoojinayso weerarkeeda xilli ciyaareedkan hal magac ay- oo caanbaxay ee maalmahan dooneysay kaasi oo ah johan duran oo ka tirsan aston villa marcus rashford oo ah xidiga manchester united islamarkaana ka mid ah magacyada looga doonis badan yahay kubadda cagta ingiriiska ayaa ka bixi kara suuqa jilaalka tobabaraha arsenal michael arteta ayaa si daacadnimo leh uga hadlay guuldaradii laba iyo aber ee kooxdiisa kasoo gaartay newcastle united kulan ka tirsan tartanka kurbow kabka isagoo qiray in kooxda martida ah si heer sara uga faa'iidaysatay fursadihii ay heleen
mahadsanid maxamed cali samo haatana warka dibadda gobolka tabaat ee dalka shiinaha waxaa weli socda howlaha gurmadka ee lagu sambatabixinayo kumanaan qof oo weli ku godosan deegaanada uu sida daran u saameeyey dhulgariir xoog leh oo halkaasi ka dhacay talaadadii dhulgariirkana lagu qiyaasay sideed dhibic lix cabirka ah awoodda dhulgariirada ayaa ka dhacay gobolka tabaat ee dalka shiinaha oo qiyaasii sideed- sideetan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan buurta farasti oo ah buurta ugu dheer adduunka gariirka wuxuu sidoo kale ruuxay dhismayaal ku yaala nebaal butaan iyo hindiya oo daris la ah saraakiisha shiinaha waxay sheegeen in talaadadii ilaa iyo saaka oo arbacaha lasoo badbaadiyey in ka badan afar boqol oo qof halka ilaa soddon kun oo kalena dibdejin loo sameeyey ugu yaraan boqol iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyeyna ku dhinteen dhulgariirka halka dhaawacyadu ay marayaan boqol siddeetan iyo siddeed guud ahaan gobolka dabaad dhanka dalka nebaal weli lagama soo sheegayin wax dhimasho ah sahan hordhaca ayaa muujiyey in saddex kun lix boqol sagaal guri ay ku burbureen magaalada shigatsi ee tabat tabat oo ay ku nool yihiin siddeed boqol oo kun oo qof guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi inooga warkiisu waxaana waad kala socoteen idaacadda sanguyn warka waxaa soo saaray cabdullahi cabdicasiis raad waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah xasan maxamed cabdullahi intaan warkankiisa xigaa wadada ugu kulmi doona waxaan ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo